بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo maanta weerar madaafiic ah oo khasaare kala duwan geystay ku beegsaday xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ay saliibiyiintu ku leeyihiin soomaaliya idaacadda islaamiga al andalus oo markii ugu horreysay booqatay deegaanadii laga xoreeyey maleeshaadka murtadiinta ee dhaca wilaayada shabeellada dhexe kataib al ikhbaariya oo baahisay qaybta koowaad muuqaal lagu soo bandhigayo fariin ka socota mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka oo cinwaankeedu yahay maxaan u dagaalamaynaa qaraxyo askar looga dilay ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshaadka murtadiinta oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe taliska ciidamada kufaarta afrikaanta oo ka hadlay weerarkii mujaahidiintu maanta ku qaadeen xerada xalane ee magaalada muqdisho shil baabuur oo dhammaan rakaabkii saarnaa ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen oo ka dhacay duleedka magaalada burco ee waqooyiga soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar madaafiic ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ay saliibiyiintu ku leeyihiin soomaaliya weerarkan duqaynta saaka ay ciidamada mujaahidiintu ku beegsadeen xerada xalane madaafiicda ayaana allaha fadligiis waxaay ku dhaceen gudaha xeradaasi saraakiisha ciidamada mujaahidiinta oo la hadlay warbaahinta islaamiga al andalus waxay xaqiijiyeen in weerarkaasi uu sababay gubashada ilaa saddex gaari oo kuwa u n-ka ah oo xerada dhex yiilay waxaa sidoo kale weerarkan ay ciidamada mujaahidiintu allaha fadligiis ku gubeen laba guri oo ay deganaayeen shaqaalaha u n-ka ee xerada xalane sidoo kale waxaa weerarkan bakhti iyo dhaawac ku noqday shaqaalihii u n-ka ee xilliga duqayntu dhacaysay ku sugnaa labadaasi guri dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen deegaanka calamada ee duleedka magaalada muqdisho kaasi oo lala eegtay gaari cabdibili ah oo ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan booliiska riddada wararkii ugu dambeeyey waxay xaqiijinayaan in qaraxaasi ay allaha fadligiis ku dhinteen afar askari oo murtadiin ah oo uu ku jiray sarkaal lagu magacaabi jiray maslax waxay sidoo kale wararkii ugu dambeeyey xaqiijinayaan in howlgalkan qaraxa ah ee ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen deegaanka calamada ee duleedka magaalada muqdisho ku dhaawacmeen toddoba kale oo uu ku jiro sarkaal ashahadaladirar ah oo lagu magacaabo mahad dhanka shabeellada dhexe waxay ciidamada mujaahidiintu howlgal qorshaysan oo qaraxa ka fuliyeen deegaanka buurane kaasi oo lala egtay ciidamo burundeys ah oo lugeynayay howlgalkan qaraxa ah ayaa allah fadligiis u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana inta la hubiyey ku dhintay saddex askari oo burundeys ah dhanka laamuhu ciidamada mujaahidiintu waxaay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus oo toos ah ku qaadeen xero ciidamada kenya ay ku leeyihiin tuulada basuuba oo u dhexaysa maangaay iyo milimaani dagaalka intii uu socday waxa uu dab xoogan ka kacay gudaha xerada waxaana gubtay dhowr teendho oo saliibiyiinta uga dhex dhisnaa xerada kuwaasi oo sahay iyo agabyo kale ay ugu kaysanayeen إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii hore ayaanu ku guda jirnaa idaacadda islaamiga al andalus ayaa markii ugu horreysay booqatay deegaanadii laga xoreeyey maleeshaadka murtadiinta ee dhaca wilaayada shabeellada dhexe haddaba waxaa deegaanadaasi booqday wariyaheenna maxamed xasan al faatix oo aanu oo aanu wax ka weydiinay waxyaabaha uu deegaanadaasi ku soo arkay haye maxamed bismillaah waad mahadsantahay maahir Een, safar shaqo oo saacado dheer qaatay ayaan waxaan ku nimid ilaa iyo deegaanada loo yaqaano afarta tuulo Een, safarka oo boqolaal kilomitir ahaa waxaan ugu kuurgalayay xaaladda eh, deegaanadii dhowaan cadowga laga xoreeyey eh, murtadiinta looga saaray Een, xamalaadkii mujaahidiintu ay ka sameeyeen laga soo bilaabo daarunicma ilaa iyo deegaanada hadda aan ku suganahay Een, waxaan cagta soo marinay eh, deegaano dhowr ah oo ay ka mid yihiin daarunicma eh, boos hareeri boos caduur warta dibi samtar alfurqaan een, xagareey kaadheereey eh, laba garas ilaa iyo califool dheere caadley iyo miir taqwa marka aan sawir guud ka bixiyo xaaladda deegaanadan waa runtii kuwa aada u nabdoon Eh, waxaa muuqanayaa saxan saxada roobka iyo neecawda dhulka intiisa badan wuxuu ahaa mid cagaaran oo meelaha qaar ay barwaaqan yihiin gaar ahaan deegaanada hoos yimaada eh, degmada masaajid cali guduud aad ayay barwaaqo u ahaayeen Eh, laba garas iyana eh, barwaaqo ay ahayd boos hariiri iyo boos caruur iyana waxay ahaayeen deegaano runtii aad u cagaarnaa oo roobka laga dareemayey inta aan wadada soconay waxaan arkaynay een, xoolaha noocyadooda kala duwan sida geela ariga iyo lo-da oo wadada hareeraheeda ee daaqaya Een, dad dhowr aan la kulannay waxay eh, noo sheegeen inay ku faraxsan yihiin isbedelada ka dhacay deegaanadooda Een, waxaan booqanay een, fagaarayaal runtii lagu laayay maleeshiyaadka murtadiinta ee kooxda ridada soomaaliya waxaa ka mid ahaa deegaanka booshareeri oo aan ku soo arkay eh, difaacyadii maleeshiyaadka murtadiinta goobtii lagu laayay halkii zuug ee mujaahidiintu ay kaga soo qanimaysteen murtadiinta sidoo kale waxaan eh, gaaray deegaanka loogu magacaabo warta dibisa mutar oo runtii si aad ah loogu gumaaday maleeshiyaadka murtadiinta dad halkaas aan kula kulanana waxay eh, eh, nooga sheekeeyeen sidii wax u dhaceen waxay sheegeen in maleeshiyaadka murtadiinta eh, markii halkaas lagu weerarayay ee asbuucyo kooban joogeen dadkana ay dhib ku hayeen oo xoolaha nool ay qalanayeen daroogada noocyada kala duwan sida sigaarka iyo tubaakadana deegaanka ay ku wareeriyeen Een, meelaha qaar oo aan soo marnay dadku een, way takbiirsanayeen markay arkaan mujaahidiinta oo waxay muujinayeen sida ay ugu faraxsan yihiin sida deegaanka lagu magacaabo een, boos hareeri oo kale iyo deegaanka alfurqaan Een, deegaanka een, xagarey waxaa laga dareemayey in masjidkii jaamaca deegaankaas ay burburiyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida etoobiya waxayna dadka deegaanka ay noo sheegeen in tani ay muujinayso cadaawadda ay muslimiinta u qabaan xabashida etoobiya oo ah mid soo jireen ah meesha ay beegsadeen ay ahayd masjid jaamicii deegaanka Een, inta aan wadada kusoo jirnay waxyaabaha la xusi karo waxaa ka mid ah in ciidanka mujaahidiintu ay runtii aada u sugayeen amniga iyo badqabka ee dadweynaha oo la arkay iyagoo wadooyinka ku sugan oo la socda dhaqdhaqaaqyada deegaankaas Een, ganacsiyada ayaa furnaa Een, mujaahidiinta iyo dadweynaha ayaana si caadi ah deegaanadaas ugu sugnaa taas oo muujinaysa in shacabku ay walaashanayaan wiilashooda ee mujaahidiinta ah Een, runtii dhulku wuxuu ahaa masaafo boqolaal kilomitir ah dhulka mujaahidiintu ay xoreeyeen masaafadiisa markaad eegtid wuxuu ku dhow yahay afar boqol oo kilomitir waxayna taas muujinaysaa in runtii injaazaad iyo gulo waaweyn laga gaaray dagaalkii lagula jiray cadowga meelaha kale oo aan tagna waxaa kamid ahaa deegaanka laba garas oo runtii si aad ah loogu naafiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxaan aragnay goobihii ee murtadiinta ee lagula dagaalamay oo weli raadadkooda laga dareemayo deegaanka een, war faaraxisna waan tagnay oo mujaahidiintu deegaanadii ay la wareegeen kamid ahaa een, lagana xureeyay maleeshiyaadka murtadiinta oo iskaga cararay deegaankaas markii ay u adkeysan waayeen een, xabadda mujaahidiinta dadku waxay xilligan ku howlan yihiin tacabka beeraha meelaha qaar roobabka een, xilliga guga ayaa si fiican kaga da-ay oo waxaa arkaysaa dadka oo beeraha limaya meelaha qaarna ee weli oo dhiman yahay oo ee sidii la rabay kaga mid dhihin laakiin dadka niyadooda runtii aad ayay u wanaagsan tahay een, marka deegaanadan cadowga laga xoreeyey wax ee ku siman afartan maalmood ayaa ah ee kuwa aad iyo aad u ballaaran ee laga soo bilaabo deegaanka daarunicma ilaa iyo ee deegaanka ee cali foodheer oo masaafo boqolaal kilomitir ah deegaanadaas oo idilna mujaahidiinta ayaa ee gacanta ku haya marka waxaa muuqata in camaliyaadka mujaahidiinta runtii dhul badan looga xaaqay maleeshiyaadka murtadiinta dhulkaas hadda aan soo sheegnay ee safarkeena uu kasoo bilowday iyo hadda meesha aan ku sugannahane ee inta u dhexaysa mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya marka laga reebo degmada aadmiyabaal dhammaanba tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada aadmiyabaal oo guulane boosareeri iyo boos caduur ay ugu wen yihiin mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya meesha keliya ay cadowga hadda ay ku sugan yihiin waa markaska degmada ee aadmiyabaal ee dhanka degmada masaajidka cali guduud een, deegaanada hoos yimaada ee dhanka bariga ilaa iyo koonfurta mujaahidiinta ayaa ku sugan runtiina isbedello ee, la taaban karo ayaa halkaas laga dareemayey Een, dadka deegaanka oo wareysanana waxay inoo sheegeen inay ku faraxsan yihiin isbedeladan dhacay ayna rajeynayaan in allah subxaana wa tacaala uu khayrkiisa isku soo dabadhigo sida een, madar barakale iyo futuuxaadka mujaahidiinta usii xoogeysta
aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix
فيه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan waxaad markan kusoo dhowaataan xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah oo aad caawa ku dhagaysan doontaan qodobo kala duwan oo xiise leh waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxmed bismillaahi raxmaani raxiim xubinta hadalhaynta iyo waxyaabaha ay qoreen mareegaha islaamiga dhegaystayaal qodobka ugu horreeya aynu ku soo qaadanayno ayaa waxaa cinwaan looga dhigay isbahaysiga eyusom oo ka hadlay weerarkii mujaahidiinta ee xalane sida lagu qoray mareegta calamada war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka saliibiga ah ku jooga soomaaliya ayaa looga hadlay weerar culus oo maanta ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta ay ku leeyihiin dalka bayaan ka soo baxay isbahaysiga cusub ee kufaarta afrikaanta ee loo yaqaano ayusom ayaa lagu xaqiijiyey in weerarka madaafiicda ah ee ay mujaahidiintu ku qaadeen xalane uu qayb ka mid ah beegsaday xarumaha ay ku leeyihiin xeradaasi warka ka soo baxay taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa kusoo beegmaya xilli maanta ciidamada mujaahidiintu weerar khasaari kala duwan geystay ay ku beegsadeen xerada xalane weerarkan oo madaafiic loo adeegsaday ayaa geystay burburka saddex gaari iyo laba guri oo ay ku sugnaayeen shaqaalaha u-n-ka weerarka ayaa sidoo kale dhaliyey khasaar isugu jiro dhimashii dhaawac oo soo gaaray shaqaalaha u-n-ka ee xilliga weerarku dhacayay ku sugnaa gudaha labada guri ee gubtay howlgalkan dhanka madaafiicda ah ee maanta ka dhacay xerada xalane ayaa kusoo beegmaya xilli saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen gudaha madaxtooyada looga arrimiyo kooxda riddada soomaaliya halkaasoo khasaa'ir kala duwan cadowga lagu gaarsiiyey canaawinta kale oo ay qoreen mareegaha islaamiga waxaa ka mid ah diyaaradaha turkiga iyo masar oo joojiyey duulimaadyadooda magaalada muqdisho sida lagu qoray webka alfurqaan diyaaradaha turkiga iyo masar oo joojiyey duulmaadyadoodii magaalada muqdisho haddaynu u wacno dhanka iyo webka rediyo alfurqaan diyaaradaha turkiga iyo masar ayaa maanta ka baaqday kasoo degidda garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kuwaasoo qaarkood iyagoo hawada ku jira dib loo celiyey diyaarada ay leedahay shirkadda duulimaadyada ee dalka turkiga ayaa dib ugu noqotay garoonka diyaaradaha ee magaalada jabuuti kadib markii madaafiic lagu garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyne ay shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya madaafiicda lagu garaacay xerada xalane ayaa sababtay in shirkadaha duulimaadyada ee dowladda turkiga iyo masar ay joojiyaan duulimaadyadii ay ku imaan jireen magaalada muqdisho horey waxaa sidan oo kale duulimaadyadooda u joojiyey diyaaradaha dowladaha qatar iyo turkiga kadib digniin ka soo baxday maraykanka oo sheegaysay in weeraro ay ka dhici karaan magaalada muqdisho kuwaasoo beegsan kara xarumaha ay shisheeyaha iyo kooxda ridada ay ku leeyihiin gobolka banaadir taniyo wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ka dhacayay weeraro isugu jira qaraxyo iyo madaafiic lagu beegsaday xerada xalane ee magaalada muqdisho sidoo kale waxaa afaafka hore ee xarunta madaxtooyada lagu beegsaday kulnyo uu la socday madaxweynaha xukuumadda kooxda aridada xasan sheekh maxmuud taasoo sii kordhisay cabsida ay qabaan shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka arrintan ayaa keentay inay quus sii galaan hay-adaha duulimaadyada ee dowladaha shisheeye kuwaasoo horaanba uga baqdin qabay inay waxylo ka soo gaarto weerarada ay fulinayaan mujaahidiinta xukuumadda riddada ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa waxaa qudheeda haysta walaac xoogan oo ku aadan weerarada sii xoogaysanaya ee mujaahidiintu ay ka fulinayaan magaalada muqdisho waxayna ku fashilantay iskudayo dhowr ah oo ay ku doonaysay inay kaga hortagto sidii ay u baaqan lahaayeen duulimaadyada shirkadaha shisheeye balse waa ay ku hungowday arrintaasi arrimaha sii kordhinaya walaaca haystaa kooxda riddada ayaa waxaa ka mid ah muuqaalada soo bandhigaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dharaar cad weerar madaafiica ka fulinaya gudaha magaalada muqdisho sidoo kalena ku sugan duleedyada caasimadda taasoo ay usii dheer tahay warbixinada ay daabacayaan warbaahinada reer galbeedka iyo kuwo kale ee caalamiga ah kuwaasoo sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonto magaalada muqdisho xubintaasna waxaa qoray webka rediyo alfurqaan qodobka ugu dambeeya oo aynu ku soo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo waxyaabaha ay qoreen miregaha islaamiga ayaa ah shil baawar oo dhammaan rakaabkii saarnaa ay dhimasho dhaawaca ku noqdeen oo ka dhacay duleedka burco sida ay qortay shabakadda wararka soomaali miimo ku dhowaad saacad ka hor salaadii casar ee shalay shil baawar oo goystay khasaar baaxadle ayaa ka dhacay duleedka magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ee waqooyiga soomaaliya laba qof ayaa geeriyootay sagaal kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii baawar basa oo ay la socdeen uu kula rogmaday inta u dhexaysa deegaanka qoyta iyo magaalada burco dadkii rakaabka ah ee shilkaasi ku dhaawacmay ayaa loo daadgureeyay laguna daweynayaa isbitalka guud ee magaalada burco siday wararku tibaaxayaan mid ka mid ah labada qof ee dhintay oo magaciisa lagu sheegay sheekh cabdifataax ayaa imaam ka ahaa masjid ku yaala magaalada burco mas-uuliyiinta gobolka togdheer ee maamulka shaardirarka somalilan ee ka arrimiya deegaanadaasi ayaa xaqiijiyey khasaaraha uu geystay shilkaasi shilalka baabuurta ayaa aada ugu fara badan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka shaardirarka somalilan gaar ahaan waddooyinka isku xira hargeysa iyo berbera boorame iyo burco sanadkii ugu dambeeyey laadakunafarlabaatankii maamulka somalilan waxa uu diiwaan geliyey kumanaan qof shilalkaasi ku dhintay iyo boqolaal kale oo ku dhaawacmay sidoo kale shilaalkaasi geystay burburka gaadiidka tiradooda lagu sheegay baabuur iyo afar sideetandhisme iyo weliba dhimashada xoolo dhan neef inta badan asbaabaha loo aaneeyo inay dhaliyaan shilaalka ka dhaca deegaanada maamulka shaaladirarka somalilan ayaa waxaa ka mid ah mas-uuliyad dare ka timaada dhinaca darwaliinta baabuurta oo badankooda isticmaala maanduuryaha noocyadiisa kala duwan xubintii hadalhaynta iyo waxyaabaha ay qoreen miregaha islaamiga inta ayaynu kusoo hafmeeraynaa bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaannu isla soo gaarnay kataib al akhbaariya ayaa maanta baahisay qeybta koowaad muuqaal lagu soo bandhigayo fariin ka socota mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka oo cinwaankeedu yahay maxaan u dagaalamaynaa haddaba kusoo dhowaada muuqaalkan oo ay fariimo ku dirayaan ciidamada mujaahidiinta
طريق العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر في طريق العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر فالعلا عشق الأبا عشق فرسان الحياة من لتوحيد الإله ينبر مثل الكواسر وإلى أسمى الحدود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد marka u horeysa waxaan halkan ka salaamaynaa ummadda muslimiinta dhammaan innagoo ah wiilasheeda mujaahidiinta ah waxaan ka jihaadaynaa halkan oo ah bariga afrika gaar ahaan silsiladda buuraha golis ee kulaalaya badcas halkan oo aan insha allah uga gurman doono muqadasaadka muslimiinta gaar ahaan beytulmaqdis waxaan rabaa inaan halkan ummadda muslimka ah uga caddeeyo waxa sababta aan u jihaadayno anigoo raba inaan caddeeyo waxa igu kalifaya inaan buurahan dhararka badan u hoydo oo ku ribaado anigoo hubkayga garwaaxsan waxa ugu weyn oon u dagaalamayno waa in allaah kaliya la caabudo shirki iyo fitno laga suuliyo dunida diinka allaahna lagu xukumaa dhulka oo dhan waxaan u dagaalamayno waa inaan soo celinno khilaafa raashid calaa minhaaji nubuwa in xukumkii allaah dhulkan aan ku soo celinno taas ayaa ah waxa ugu weyn oo aan u dagaalamayno ee aan u shahiidayno una dhaawacmayno ahal qaraabo ganacsi wax kastaba uga soo tagnay allaah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatu wayakuuna addiinu lilaah annagu waxaa nahay walaalihiin jabhadda liwaa alqudus oo ku sugan silsiladda buuraha golis ee gobolka bari waxaan u jihaadaynaa inay kor noqoto kelimadda allaah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa fa huwa fii sabiili illaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد جزاك الله خير أخونا إلهي تبارك وتعالى وحان ويدي سنينا إنو عمل كينا إذا إلهي تبارك وتعالى إذين أقبله وحان أغتان إن المسلمين تا ugu aadan tihiin faqriga ugu adag ogaadana inaad tihiin gurmadka koobaad maxaan ku rahaa jeyshul cusra ee u gurman lahaa walaalaheena reer falastiin sidaasoo kale waxaa tihiin daliicada ugu horeysa ee xorayn doonta insha allahu tabaaraka wa tacaala ee qiblada muslimiinta ee xaramka sidaas darteed waxaan idiin dardaarmayaa alla kacabsi iyo sabar iyo ikhlaas iyo daacada allah tabaaraka wa tacaala iyo isku duubni waxaan kaloo maaragtay idin leenahay haddaan nahay mujaahidiinta thaqriga mudug walaalayaal ku socda dhabbihiinna waxaan idiin nahay gurmad insha allahu tabaaraka wa tacaala intaa kadib marka koowaad waxaan adkaynayaa hadalkii walaalkayga uu yidhi ayaan adkaynayaa waxaanan ku sii darayaa intaa kadib waxaan ku sii darayaa in maxaan ku idhaha anoo ku hadlaya afka mujaahidiinta maxaan ku idhaha thaqriga mudug anoo ku hadlaya waxaan leenahay jihaadkeennu waxaa asal u ah addacwatu ilallaahi tabaaraka wa tacaala inaan dadka diinka allah tabaaraka wa tacaala ugu yeerno waxaan dadka ugu yeeraynaa qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam anaa ku salaynaynaa fahamkii salafuna saalix ridwaan ullahi calayhim waxaan rabnaa inaan dadka khayrka ku hanuunino xumahana ka reebno iyo inaan dadka barno diintooda annagoo ku dhaqmayna qowlkii allah oo ahaa udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أنا وحان كسو هذا ليا ثقر قلقدود ومدى مسلم كأه وحان وحان بليينينا قوله وويني الله سبحانه وتعالى أوسيي bulshadiisa muslimka ah iyo wiilashooda mujaahidiinta oo isku duuban kuna nool walaayada galgaduud cadowga ayaa kusoo duulay walaayada galgaduud allahna subxaana wa tacala dhabarka ayuu u wajabiyey macaarigtaas mase duulaankaas oo cadowgu kibir iyo islaqaadqaad oo kula soo duulay allahna subxaana wa tacala dhabarka u wajabiyey allah ayaa jebiyey nimankaa allah ayaa laayay annaku ma aanan laynin siduu weliba allah subxaanahu wa tacaala falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama allah ayaa laayay cadowgaas annaku ma aanan laynin allah ayaan uga mahadnaqaynaa naga guulsiiyey cadowgaas dhabarkana ka jebiyey marka xigta waxaan u mahad celinaynaa bulshada muslimka ah oo naga garab siisay ka hortagga cadowgaas annagu haddii aan nahay mujaahidiinta waxaan u dagaalamaynaa ka hortagga duulaanka saliibiga caalamiga ah iyo xabashada nasaarada oo si isku mid ah ugu soo duulay diinkeenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna annagu haddii aan nahay mujaahidiinta hubka waxaan u qaadanay amba aan u sidannaa inaan ku raalligelin allah subxaanahu wa tacaala iska dhicinta cadowga iyo annakoo fartoomayno hadalka allah ou yidhaahdo subxaanahu wa tacaala waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum waqaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum gilda waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام عل- على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أنغو أه مجاهدين تكسغن ثغرق هيران وحان هل كان سلان أقدرينا أمد مسلم كأه ميل والبو إي جوكتو وحيابها أن أدقى اللمينا وحا كمد إن أن صونا ولينا واجباتك لغتغي سدا توبرك إيو جهادك أمد إنو وحي مانتو مريسا مرحلة تي أقو حميد عدو قيد أيا إسوغو صوحبر وعضي dhulkeedii ayaa la qabsaday hantideedii ayaa la boobay waxaana ku habsaday dulli iyo dandaro waxayna maraysaa xaaladdii uu rasuulkeenna inoo sheegay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa tabaayactum bilciina وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم waxa kaliya ee uga bixi karno dulliga iyo daciifnimada waa aljihaadu fii sabiiliillah cisiga ummadda ay lahayd kuma soo noqonayo wax aan ka ahayn jihaadka waddada allah sidaa daraaddeed jihaadka aan wadno waxaan ku soo noolaynaynaa waajibaadka ummadda ka tageen ee ugu horreeyo icdaadka oo ka mid ah waxyaabaha ummadda haybaddeeda iyo cisigeeda lagu soo celiyo laguna carageliyo cadowga allah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu uu nafarayaa inaan tababaranno cadowgeenna iyo cadowgiisana argagax iyo cabsi ku ridno qaala allahu tabaaraka wa tacaala waacidduu lahum ma stadactum min quwa wa min ribaadi alkhayl turhibuuna bihi caduwa allahi wacaduwakum waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatu الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين annagoo ah mujaahidiinta ku aadan taqriga gobolka shabeellada dhexe waxaan halkan salaan oga soo diraynaa dhammaan muslimiinta meel kastoo ay joogaan gaar ahaan muslimiinta ku sugan wilaayaadka islaamka oo u dhabar adeeya xamlaadkii shareecala dirirka ahaa ay murtadiinta ku soo qaadeen ayuhal muslimuun waxaad ogaataan gaalo cadaankeed iyo madowgeedaba waxay juhdigooda oo dhan isugu geeyeen in ay kala googooyaan ummadda muslimka ah meel walba oo ay joogto waxaan aragnaa sida ay u kala jajibiyeen muslimiinta markii ay burburiyeen khilaafadii muslimiinta intaa maysan nooga harin ee waatan ilaa hadda nagu wadaan inay kala jarjaraan ilaa ay maanta xaaladeennu marayso inay dalkeennii kala googooyeen gobol gobol degmo degmo qabiil qabiil berina waxaan sugaynaa qabiilka dhexdiisa inay jufo jufo u kala qaybiyaan layaabna ma laha oo waxay dhaqan gelinayaan qaacidadoodii ahayd qaybi oo xukun annagoo ka duulayna waajibka naga saaran midnimada ummadda ayaan u istaagnay jihaad si aan isaga dhicin cadowgan aanan ummadda waxba u reebeynin sidaa daraaddeed sababaha aan u jihaadayno ee ugu weyn waxaa ka mid ah inaan ummadda u ilaalino midnimadeeda kuna midayno raayada shareecada islaamka taasi ayaana badbaadadeenna aakhiro iyo adduunba ku jirtaa waxaan gacal iyo garab iyo walaal ka dhiganaynaa qof kasta oo muslim ah oo ay diintuna walaalaysay dalkuu raba ha ka soo jeedo midabkuu doonaa ha ahaado qabiilkuu doonana ha ka dhasho allah ayaana walaaliyey oo yidhi innama almu'minuuna ikhwa dhanka kalena waxaan baraa'e ka qaadanaynaa qof kasta oo gaal ah ama gaala raaca oo diinta ka ridoobay ha ahaado kan noogu sokeeyo ama kanna la dhashay hadduu doono allah waxaan ku caabudaynaa oo ugu dhowaanaynaa inaan xiriirino owliyadiisa mu'miniinta ah iyo inaan goyno cadowgiisa gaalada ah arrinkaas waxaa ugu dayanaynaa salafkii saalaxa ahay ee ummaddan oo ku sifoobay qowlka allah إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ميلا أنا رسالة كدراو وفرما هرا ولاية إسلامية بقول ما أتكاي هذا الذي ولاله أوري أهران أتكاي iyadoo aan kala dardaarmo lan kasta oo mujaahida intii isu adkaayo saqriga isu islaamka ku aadan yihi intaas kadib sababaha anu jahaadan iyo meetaa intaanu abuurno mujtamac muslim ah oo isku mabda ah oo is haysado gaalada may dadaal an yarayna ka biyahayte intiini waala mujtamac akhlaaq i mabaadi iyam isu difaacda usan lahayn duulaanada gaalada haniiqaadi kuwooda intuu winga ma eyiina kan akhlaaqda iyo fikirka unuun ilaahay subxaanahu watacaala may ballan kala galaane intii inu dhiiggaanna unu ka dafaaca doonno ummatan muslimka ah akhlaaqdiya sharaftiya iyo karaamadiya iyo intiinu ku horseeda doonno rabitaanka gaalada oo hum kaasoo ah anti unii waala umad fasaasan sidii un fasaasan oo kale gaalada may fado hayte anti azuulidu akhlaaqda wanaagsan islaamka oo nii waala dad fasaasan sidii un fasaadan oo kale sidaas tabku jartu meelaha murtadiinta maamulaayan on may fadaane anti wanaaga faafinu homaatada unu reebnu haan fasaadka wadoona gaalan adag un sugu qabano iyadoo anu markaasi ka dhagamaano qowlka ilaahi subxaanahu watacaala uus ah inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaada ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم gabagabada meelang may ku bogaadiyey howlgallada mujaahidiinta guud wadaan may laha ilaahi subxaanahu wa tacaala camalkiin hebarakaayo juhdigii isin wadaan ilaahi subxaanahu wa tacaala sin garab gala gaar ahaan may bogaadiyey walaalaha mujaahidiinta gaar ahaan katiibada istishaadiinta ah oo camaliyaadka gaalada nafuurnimada biyohayan gaalada ka jibiyohayan iyo taasna bogaadiyey marka insha allahu tacaala may lahaa ilaahi subxaana wa tacaala sihin garab gala lahaa mujaahidiin bay kasroomaya arrintaas anka baaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه may baan tu ku salaamay dhammaan walaalaha mujaahidiinta meelkastar hooga khaasatan may baan tu ku salaamay walaalaheen dhiwaa qudus oo ka aado furunta bari may balena ajarkiin allah mudayac may ogaada saana ummata ini hasan fiirihayd khaasatan walaalaheen reer falastiin ilaahay may weydiisadaane subxaanahu wa tacaalaa gacamogan way bakasheena wal ummataas ka farahaas intaas kadib qof marka hore qofkaas may baan dardaarmay allah subxana wa taala obsidiis ikhlaas iyo lankasta islaamka meeli kuka aadin in adkaay sidaas dartee ummadan muslimkee may baan caddaayane iniya waajib ini maxaabiista muslimiinta oo gaalado way baa habsidiya ka jaran yadaata waajib kornoo saaran waana kumadata axdaafta jihaadkii xaqiijiya walaalaha xabsiyada gaalada ka jaar gaar ahaan gabdhaha muslimaadka cafiifaadka oo cirdijo iyo sharaftiyo lakatumadaha may balena walaalayaal marna masan hilmaan xafurashadiinna may buwaha ammaano loguntanin saaran qoortaninka jarto marna maku gaabiyaana wasiilo kastoo una ka gududaan inin xabsida xasiin ku dhiin insha allahu tacaala ilaahay ma weydiisadaanay in ardanin fududaay sidaas horey banka fududaay walaalahan liwaad qudus markii allah subxana wataala waafaji camaliyadii bilaaranayti ee xabsigii sharti iyo makriga ee boosaaso wa aakhiru dacwaana can alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
mujaahidiinta waxaan leeyahay hadafkiinnu waa gaalada dalka in laga saaro sharciga allena ummaddu ay isku maamusho wa qaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilaah weerarrada joogteeya duullaanka darandooriya cadowga nasasho u diida xarumihiisa ugu daata marinnada ku beegsada qaraxyada ku naafeeya istishaadiyiinta ku argagaxgeliya ha u aabba yeelina tirada cadowga halkudhiggiinnu ha ahaado قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa inta aynu barnaamijka la mid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى